shirka musharaxiinta madaxweynenimada soomaaliya qaarkood uga socda magaalada muqdisho ayaa socda maalintii shanaad iyadoo weli aanay ka soo bixin go'aamo kama dambaysta musharaxiinta ayaa hore u sheegay inay diiradda saari doonaan arrimaha doorashada soomaaliya ka qabsoomaysa waxaana jira abaaqiyo soo baxaya oo iyaguna ugu yeedhaya dhinacyada in heshiis laga gaadho muranka waryahayaga sine abuukar maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo dirtay shirka qaar ka mid ah musharaxiinta tartanka madaxtinimada soomaaliya oo weli ka socda magaalada muqdisho ayaa maanta galay maalintii shanaad iyadoo looga hadlayo sidii mowqifkooda ku aadan hanaanka doorashada ay u mideyn lahaayeen islamarkaana go-aan midaysan uga qaadan lahaayeen guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhisay oo horey musharaxiinta mucaaradka ay uga soo horjeysteen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhaliilay habka loo soo xulay guddiyada doorashada iyo midka xalinta khilaafaadka walow dowladda federaalka ay difaacday hanaanka loo maray dhismaha guddiyada labada dhinac senator axmed xaashi maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan qaabka ay ku socoto doorashada soomaaliya hanaanka doorashada hadda siday u socdaan waxawey horta soddonka bisha ayay ahayd december in aqalka sare doorashadiisu ay dhacdo sidii heshiiskii lagu gaadhay maxaanku dhahda gobolada iyo dowladda dhexe tobanka bisha december iyo wixii ka dambeeyana inuu baarlamaanka federaal golaha shacabka inuu noqdo suurtagal ma aha waktigii hore ee la qorsheeyey siday wax u socdeen inay u dhacaan waxaa igu maqaala hadda in gudiyo lasoo saaray oo maxaanku dhahda gudiyo ilaa shalayt ilaa daraata lasoo saarahayo gudiyadaas waxaa ka horeeya in waqti loo siiyo in ay tababar qaataan iyagu in ay ishabeeyaan in ay meelaha doorashooyinku ka dhacayo qorsheeyaan in ay tagaan meelaha gobolada doorashadu ka dhacayso waqti bay u baahan tahay inkastoo uu weli khilaaf ka taagan yahay hanaanka doorashada soomaaliya ayaa misena waxaa soo baxaya walaaca ay dad badan ka qabaan ismari waaga ka taagan doorashada soo socota iyo sida loo wajahayo abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa tilmaamtay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo sidii dalka looga saari lahaa marxaladda kala guurka ah horta sideedaba haddaan la wada hadlin xal lama gaaro anigu waxaan qabaa waxyaalaha laysku haya ama guddi doorasho ha ahaato ama dastuur ha ahaato ama waqtiga timeka ha ahaatee horta in la wada hadlo miiska wada hadalka la yimaado haddii la wada hadlo waxbaa xal baa la gaarayaa baan qabaa marka waxa laysku hayo waxaa laga yaabaa in dadka qaar ka talaamsulaan meelaha ay ku dhegan yihiin hadday ahaan lahayd mucaaradka iyo hadday ahaan lahayd dowladda marka waxaan leeyahay sideedaba miiska wada hadalka ha la yimaado ha lagu wada hadlo waxyaalaha laysku hayo dadku waa dad wada dhashay raggani shalay tole inta badan saaxiib bay ahayn farmaajo iyo maxay tin madaxda inta badan way isla soo wada shaqeeyeen haddana way la shaqayn doonaan waxaan qabaa aniga miiska wada hadalka in la yimaado in shacabka loo turo in arrintaa iyada ah meel saxa la iskugu keeno oo la yidhahdo war maxaa noo dana ugu dambeyntii brofeor cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa ku taliyey in xal laga gaaro muranka jira si muddada yar ee hartay looga faa'iidaysto anu waxaan marka ku talin lahaa dowladdu ha tanasusho intee hadda ismaamul gobolee jirta ad aduu garanaysaa ilaa afar iyo shan caasimad baa jirta dadka somalilan la yidhaah ayaguna soomaaliyadu ayaga naftirkooda qoondale baa jira qaar dowladaha jabuuti la yidhah ayagu qoondale baa jira cid walba wixeeda ha loo diro cid walba xubnaheedii ha loo diro meel ha la isugu keeno war haye dhaqaajiya hawshaa la yidhahdo markii intaa lasu keeno xildhibaanadii meel hala dhoobo war yaa tartamaya intaanaa tartamaysa war haya cid codka siiya yani ilaa iyo xad mar haddii saas wax loo garangariyo wixii waa iska fudaanayaan dadkuna way tanasulayaan qofka hadda mucaaradoo dhibaato ramana ma helayo taageero si kastoo ay ahaato hogaamiyaasha mucaaradka ayaa kulamo gaargaar ah la qaatay inta uu kulanku socday qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimo udiinka odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka hogaamiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo bahda warbaahinta madaxa bannaan seenab abukar maxamed v o a muqdisho